casharka tobanaad ciise qof dhaga nugul buu ahaa mararka qaarkood miyay adag tahay inaad waalidkaaga dhegaysatid haa mararka qaarkood way adag tahay maad og tahay inuu ciise dhegaysan jire yehoba iyo waalidkiisaba ciise siduu ahaa waxay kugu caawin kartaa inaad dhegaysatid hooyada iyo aabbaha hataa markay adag tahay baal aan wax ka sii baranno intuunan ciise dunida imaan yehoba buu samada la jiray yehoba baa ciise abuuray sidaas awgeed baa loo yidhi waa aabbihiis haddaba ciise dunidan waalid buu ku lahaa waxayna ahaayeen yuusuf iyo maryan ma taqaana siday u noqdeen hooyadiis iyo aabbihiis yehoba wax cajaa'ib ah buu sameeyey wuxuu sabaabay inuu ciise maryan ku dhex koro sidaa ay ilmaha kale hooyadooda ugu dhex koraan in la eg sagaal bilood kadib ciise dunidu ku dhashay maryan iyo ninkeeda yuusuf sidaas bay ku noqdeen waalidka ciise oo dunidan markuu ciise laba iyo toban sanno jiray wuxuu muujiyey jacaylku aabbihiis yehoba u qabay waxaan waxay dhaceen markay reerkiisii aadeen yeruusaalem sidee u soo ciidan ciiddii kormaridda yuusuf iyo maryan markay gurigoodii foga u soo socdeen ciise meel walba ka waayeen halkee baad u malaysa inuu joogay yuusuf iyo maryan si deg deg ah bay yeruusaalem ugu soo noqdeen oo markaana ciise meel walba bay ka raadiyeen markay heli waayeen aad bay uga welweleen haddaba saddex maalmood kadib waxay ka dhex heleen macbuudka oo ahaa meeshii ay dadku yehoba ku cabuudi jireen maxaad u malaysa inuu ciise ka doonay macbuudka wuxuu u aaday siduu aabbihiis yehoba wax uga sii barto ciise yehoba wuu jeclaa oo wuxuu doonaayay inuu barto siduu uga farxiyo mar walba yehoba wuu dhegaysan jiray hataa markuu nin weyn oo khangaar ah noqday ciise yehoba ma joojin inuu dhegaysto hataa markay ku adkayd oo u rafaaday ciise muu dhegaysan jiray waalidkiisa kitaabka wuxuu inoo sheega inuu dhegaysan jiray ciise siduu u dhaqmay maxaad ka baran karta haddii hata ay adag tahay waa inaad hooyada iyo aabbaha dhegaysatid saas ma yeeli doonta kitaabkaaga ka akhri luukos kow soddon ilaa soddon iyo shan iyo laba afartan iyo shan ilaa konton iyo laba efesos lix kow ibraaniyada shan siddeed su'aalo sidee bay dunidan yuusuf iyo maryan ugu noqdeen waalidkii ciise ciise hooyadiis iyo aabbihiis halkee bay ka heleen markay waayeen siduu ciise u dhaqmay maxaad ka baran karta